tiimkii imtixaanka farsamayaqaanada oo ku mashquulsanaa waxay yimaadeen shalay in imtixaankii la bilaabo oo kun iyo afar boqol oo arday oo imtixaanka shahaadiga dugsiga sare waxbarashadeeda heerkeeda labaad u fariisanayso aan rabnaa inaan maarkaysaa daah furno oo reebeladweyne aan u rajaynayno in maarkaysaa natiijo fiican dhallinyaradan ay ku gudbaan haddii ilaa yidhaahdo ayagoo duruufo adag soo maray oo ma arkaysaa ka baxay guryahoodii laga yaabee buugaagtii iyo wixii wax ku baranaya qaarkood in ma arkaysaa ay ama ka luntay ama biyihii ay ka hadleeyeen